haatan waa barnaamijkii xiisaha badnaa ee cawayska washington waxay noo haysaa sahre ciidanur
aweyska washington qodobada aan idinku hayo toddobaadkan waxaa ka mid a marka ugu horeysa waa maskax gariir dawsho gariir gacmo gariir gudo gariir iyo gondo gariir weye wada gariir ilaahow gariirataan nagu ridin waa abwaan soomaaliyeed oo barnaamijka caweyska washington uga warramay ruwaayad uu soo wado oo la wada gariirayo ruwaayadda magaceedana waxaa la yidhaha shan gariir iyo gargariir waxaa kale oo aad maqli doontaan qaybtii hal abuurka iyo heesaha iyo weliba qodobo kale waa caawa iyo caweyska aynu ku bilowna ee abwaan axmed shire wuxuu haatan ku nool yahay magaalada boosaaso waa hal abuur waana jilaa ka soo qayb qaatay riwaayado badan oo qaarkood lagu dhigay dalka jabuuti bartamihii sideetameeyihii sidoo kalena axmed wuxuu sameeyey riwaayado iyo heese uu isagu leeyahay hase ahaatee waxa uu ii sheegay haatan inuu guddoomiye u yahay dadka aan waxbaba aqoon oo hadda waxbaba oo waxaasoo dhan waanu soo sheegnay talowya u soo dhiibay arrinku sidaynu moodnay ma ahaa balse aan barnaamijka ku soo dhoweeyo axmed shire oo inoo sharaxaya sida uu ku noqday hoggaanka dadka aan waxba aqoon marka hore waan dhowahay aniga waxa la yidhahaa axmed shire jaamac baa la yidhahaa ma garatay marka ugu horeysa horta waxa weeye v o a waa xuruuf laatiina ma garatay haye marka waxa weeye horta sidaasaan waxaan rabay inaan fac ku bedelo ma garatay oo af soomaaliya marka waxay noqonaysaa orod fiiri adduunka orod fiiri adduunka oo la soo gaabiyaa v o a noqonaysa ba v o a noqonaysa ma garatay waan garta marka waxa weeye horta waxa weeye sheekada aan u hayo caawa waa silsilad la yidhaahdo shan gariir iyo gargariir horta dadka aan wax aqoon waxay horta inaan lagu aqoon in lagu yaqaano waxa ka fiican inaan lagu aqoonba ma garat waa taha inaad wax taqaana waxa ka fiican inaad waxba aqoonba oo siday taasi ku dhacday waa qodobada ay ku taagan yihiin ururka qodobadiisa weeye ma garata waan gartaa marka haddaad wax taqaano waa lagu bidhaansanaya oo maalin waxa laonayaa ninkii halkaa maray ee wariye ahaa ee hebel hebel hebel buundaa la kacday niinaa loo dhigay baabuur baa baabuurkiisii lagu dhuftay marka dadkaagaa dhinac ka raacbaa baa lagu qaatay ma garat inaanad laguba aqoon baa ka roon baa ka roon oo dee haddeer anigu waaba qaldamay oo magacaygi baanba kuu sheegay raalli ahowe dadkaygaan ku dhex jiray iga raalli ahow saaray ma garatay haye marka waxa weeye saas wadankay ka taagan tahay marka gariirka u horeeya waxaa la yidhaahdaa maskax gariir haye dawsho gariir gacmo gariir gudo gariir iyo gondo gariir weye bal haddaad noo fasisho aniga iyo dhegaystayaashaba waxaasoo gariira maxay ku saabsan yihiin waxaan ujeedaa maskax gariir wuxuu ku dhacay dadkii jaamiciyiinta ahaa brofesoradii dadkii shahaadada haystay xataa culimadii waxsaqeynay uu ku dhacay waa la iska daba wareegayaa oo maalin walba baarlamaankii baa is haystaa madaxweynihii baa is haystaa ra-iisul wasaarihii baa haystaa dadkii wax yaqiinay saasay isaga daba ka wareegayaan ma garat marka waxaa ku hadhay gawso gariir baa hadhay oo dadkii maaragtay waxaa la bilaabay beliliqo iyo jaantaar rogan iyo wixii aan kuxulinba waa la cunaayo qof waliba wuxuu arko aalam uu siiyey ma garat halkaasna waxa weeye waa gawso gariir baa ka dhacay ma garat gawso gariirkaasi dadkii oo dhan oo wada qayilaya oo yar iyo weyn baqaadkaa wada cunaya isagu miyaanu ku jirin may uu ku jiraayo waa qurdub waa qardaadub waa qarxul waa qayliso dad uusaa isla wada daba yaacayo weye ma garat waan gartay marka waxa weeye nin kalaa ku hadha kugu xigo oo waxaa la yidhahdaa gacmo gariir baa isagana la yidhaha ma garat isna maxaa gacmaha kaga dhacay isagana waxa weeye niman makhaayad iska fadhiya iyo kuwo meel xaweynaya iyo kuwo dhalar daawanaya iyo kubad cayaaraya unbaa dab la saaraya un war dadkan maxaa la hayay dab la hubaysan oo aan haystooda la garanayn baa laysa haddase waa lagu daba jiraayo cid keentaana ma jirto ma garat marka waxaad leedahay sidai gacmuhu usoo gariirayaan unbuu qaar qaar meel fadhiya kula dul dhacaya waxba aan ogeyn ambalaas unba halkaana ka qaylinaya ma garatay sideed baa dhimantay sagaal baa dhaawaca intii kale waa lala cararay qaar baa la geero waxaasaa la iskuma meerasanaya halkaa waan garta gudagariir gudagariir baa haray oo horta qodobkaasi waa qodob khatara ma garat qodobkaasi xaggaa dibadda u badan yahay oo dee gabdhihii soomaaliyeed mid walba waa iska dhaqaaqday tii kaa yarayd meel ma u haysaa iyo mid filibiin guursato talyaani guursado mid indha bulugale mid indha cagaarale mid indha casaanale dadka waxa ay soo wadaan waxa weeye waxayna shaqo kulahayn kuwaana waa laynagu soo celinaya haddii aan la yidhaha dee raggiiba miyaanay u dhalin iyaguna sidaas oo kale oo aanay maaragtay gabdho kala wada duduwan oo afrikaan iyo indho yar iyo madow iyo cadaan bala miyaanay raggiiba guursano kuwaasoo soomaali iyo qolyo kale aaba aanay keenayn qudheeda way ka jiraan dee rag iyaba gudagariirku ku dhacay oo qaar baa shiina qaba oo qaar baa talyaani qaba oo qaar baa filibiin qaba oo nooc walba waa la keenayaan waa hays gaabdhaaf marka waxaad leedahay soomaalida waxay noqotay cid walba u dhalaa aa cid walba ay u dhashaa cid walba afarta bayda joogo maqsii maqrib nooc walba waa joogaan ma garat waan gartay qodob ka fayda waa gundagariir cagihii baa alla ka falay dooni bay raacayaan diyaarad bay raacayaan meel walba waxaa laleeyahay qaxooti baa taagan laqaabil waa qada ma haystaan quraac ma haystaan la soo gaadho ma garan qodobkaasina waa gud waa gondogariir oo waa dadka cagii laga falay oo nin walba waxa weeye shilinku hayana waa la dhaqaaqayaa kii meel lagu qabsado guriga laga xaraashaya ciyaalkii baa laga xaraashaya reer walba wuxuu leeyahay mudafac ciyaal naga haystay hanala soo caawiye ma garan halkaana qaarna baday ku dhamaadeen qaarna jarmal bay galeen qaar talyaanigay galeen meel walba qaydaa kasoo yeeraysa marka shantii gariir halkaasay ku dhan yihiin saarey la nure marka waxaa soo hadhay aabahood aabahood waa gargariir isagu aababa male waa iskale waa nin dalan baabi'i oo aad moodo nooc mina yani sakraan oo waa la isku wareegaya isagu waa kii waa gunaanadkii u dambeeyey weeye ma garat waa gatay dhegeystayaal weli barnaamijka cawiiska washington ayaynu ku jirnaa waayahan dambe dad badan ayaa walaac ka muujiyey in dhaqan doorsoon xoogani uu ku yimi qaar ka mida soomaalida qurbaha aaday islamarkaana dhaqamadaasi laga dayriyey ay u gudbaan kuwa ku sugan dalkii hooyo haddaba abwaan axmed cismaan dheere oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa barnaamijka caweyska washington usoo gudbiyey tix kabaya oo uu arrimahaasi kaga hadlayo iyo weliba guud ahaan dhaqanka iyo nolosha soomaalida magacayga oo dhamaystiran waxaa la yidhahdaa axmed cismaan axmed cismaan dheeraa la ii yaqaan haye waxaa dhashay kun sagaal boqol konton iyo sagaalkii waan gartay calantaagii unbaad sanad ka soo horreysay caalankan baan sanad ka soo horreeyey suugaantana waxaan bilaabay anigoo shan iyo toban sano jira waa hagaag axmed cismaan dheere bal noo bilow gabaygaasi dhaqanka dariiq ceylkii aade iyo waddaa lagu arooraa is-afgarasho aadamuhu waa ku intifaaca isweydiin akhbaaraadka waa lagu ogaadaa aqoon kororsi baa lagu helaa aayad kaa maqan fasax lagu barbaarshay ilmuhu edab ku yeeshaan wixii lagu anqariyey hadhow ku andacoodaane ma aflaxo tooraha fidnada ordanka u tume mana oga cuquubada dambe iyo ololkii naareed inkastood ilaah kacabsi iyo aakhire u sheegto halka laga asiibiyo haddaad iinta garansiiso inuu kaa ajiibo ismaca lagala aynaadi ma ogola ikhwaanow inuu ku intifaacaaye soomaalida abaabulay intaan kala awoodayay ololaha abwaanada aslaxuma yaqaaniin inaan aamusaan diidayaa aniga oo noole u malkiya dhibaatada kuwii nagu abaadsiiyey amriska iyo adeesadana cunay elikumaareyda eedaysanaha waa naqaan eelka kii dhigay asmo iyo asraar la akhriyo iyo gabay inkaareedka eedada haddii aan ku gano ududsan maayaane astakeeyadaa iyo tulnimo ugu ergoodaada awootida anoo ridin bal aan sii aguujiye aan abihiyo in badan waaniyo aad wax ugu sheegay axmaqow anfaca kaa luntaad aaway leedahay adoo dilay walaalkaa waxaad farax ku iidaada asasiino gaadmaa waxaad araxda goysaada antarees waxaad alamsatoo ababa'aysaada mar un baa nafsigu kuu imaan adiya waalkaaye naftu waa ammaanoo wakiil oofsadaa jiree ajaska iyo geerida miyaan lagu ogeysiinin ma ilowday aakhiro miyaan abid laguu sheegin maadaa awood u leh inaan iilka lagu seexin asraa'iil miyaad odhan kartaa aniga ha itaaban su-aal iyo amaalmarin miyaad aamin ka ahaatay ayaa ayaan iyo wakhtaad leedahay sow un dhiban mayse soomaalida abaabulay intaan kala awooddaye waloolaha abwaanada aslaaxuma yaqaaniine inaan aamusaan diidaya aniga oo noole agoon iyo masaakiin haddaan loo arxamahaynin indheergarad ugees iyo haddaan aw la darajaynin arrinkii mudnaa iyo haddaan odaga loo daynin ninba wuxuu astaahilo haddaan loo ansixinaynin sharci aadmi qoray oo ma jiro laysku aamine eh nin ragahow ilaahay hortii adiya ruuxaaga u saaqxida qiyaamaha adduun laga alaabqaadi soomaalida abaabulay intaan kala awoodaye ololaha abwaanada aslax uma yaqaaniine inaan aamusaan diidaya aniga oo noole
waa qaybtii halabuurka iyo heesaha waana qaybtii labaad ee abwaan maxamed axmed orshe abwaan orshe kusoo dhowow mar kale barnaamijka caweyska washington caawa waxaan jeclaan lahaa inaynu ku bilowno heesaan odhan karo gabadhu wiilka way u quuskoysay waa heesta damiir oo ay wada qaadayaan hodan cabdiraxmaan dheere iyo weliba fanaanka cabdicasiis iskalaaji waa kolley dee adigu joyceka adiga leh iyo iyo shacabka dhegaysanaya waxaan kale oo rabay inaan kugu daro hees kaleto oo la yidhaahdo qoyska iyo qurbaha oo qisadaasi ahayd qisa dhaba waa gartay orshe bal horta heestaasi aad inoo haysaa haynoo dambayse aynu ku horumarno heestan damiir
inayahay dookh iyo kalgacal ayah igu kaa daro dushaan kaa eegi jiraygi dumarna waan ku jelahay kuma yaqano hadday naftu diidan tahay adaan duuriya habeen dareenkii kula jiraada santaydina bayla sheege maxaan adahay daraagan cadaanka dabadhacee kula daadashee maxaan adahay daraan adaanka dabadhacee yaadan jirto baxshayo lahayn damiri damqadaan dadnimo kugu leexsanayn inaba itirinaxay daniyo elakamalihii yaadan jirto baxshayo lahayn dabiriisan qadaan dadnimo kugu leexsanayn inaba itirinaxay daniyo helakamalihii kula dartaan intuu gandahaaga dabogo adoo la iltara jacay hadhow aan kugu digtaa
marka heestaas kaleeto oo qoyska iyo qurbaha waxaa wada qaadaya cabdicasiis cali ciise aad baan u salaamaya iyo saro cumar dhuule iyo fartuun cumar dhammaantood waa salaamaya waxaa kaloo la qaadayaan u malaynayaa nin la yidhaha killer killer killer iyo cabdicasiis cali ciise haa cabdicasiis cali ciise iskalaaji iyo killer iyo saare cumar iyo fartuun cumar waaye waa taa heestaasina waa qiso iyaduna aan magaranaysaa yani mawjada faamilada ay ku sugan yihiin ee dhibka badan iyo furiinka badan iyo arooska badan oo amikaba la kala cararayo oo gabdhihiina waxa ay tirsanayaan ba waxa niyadeeda ile bal gabdhuhuna waxa ay tirsanayaan ragguna waxa ay tirsanayaan kabacdina waxaan kusoo gabagabaynay warsideyada yani aynu ku degi karaa oo reerka ku dejin karaa qof walba bala magaranaysaa haybiyadiisii Waa ha hasacan waa tahay heestaasna aad baan u jeclaan lahaa in aad waa tahay Sida ee, dhimashada.
Thank you.
Thank you. ra'yiga aan anigu qabo qaladkaanimanka iskale qaadiro maalintii hurdo hawshoodii qaban karayn ragoo hadaada qusin qusyo waagayakadin
heestaasi ka hadlaysa nolosha qoyska iyo qurbaha ayaananu kusoo gabagabayn doonaa guud ahaan barnaamijkeeni caweyska washington toddobaadka dambe intaynu barnaamijkan kasii xiiso badan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
iyasa sidaan ku wado gabdhiibaa qaladtamo iyasa sidaan ku wado gabdhiibaa qaladtamo qadarin nimankoodiyo qallohood dumarkeenino qadarin nimankoodiyo qallohood dumarkeenino qoyin
intaasi dhegaystayaal waxaa inooga eg barnaamijkii caweyska washington waxay nala socodsiinaysay sahraa ciidla nuur aad iyo aad bay u mahadsan tahay barnaamijkaas oo kale toddobaadka soo socda ayaad dhegaysan doontaan haddii eebba idmo